Shil tareen ayaa Shabeelle jawhar ka dhacay agagaarka magaalada Harakate. Labada Comrades iyo lix gaari ayaa ka baxay tareenka kadib markii tareenku ku dhacay Sana'a. Cidna kuma dhaawacmin. Gundhig u samaynta xarun cusub ee sharciga degmada Woodbury ayaa loo xastiyay Sebtembar 15keeda. Qandaraas dhamaystiran oo dhanka dhismaha ah ayaa la galay intii lagu guda jiray kulan ay wada yeesheen guddida goboleed iyo magaalada shalay. Shaqada wasakhda ah ee ka socota goobta ayaa la qiyaasay in dhammayaasha bishii Agoosto kowdeeda iyada oo mashruuca in ka badan 58 milyan oo dollar qaadanaya ilaa 20 bilood in la dhameeyo. Guddiga Iskuulka Silsilada Cod Bixinta ayaa kala xiray sii wadida qandaraaska kormeeraha guud Paul Guzman. Mushaharka saldhigga Guzman wuxuu ku dhow yahay 249,000 qandaraaska hadda wuxuu soconayaa sanadka dugsiyeedka sanadkii 2022 ilaa 2023. Damiishada qoryaha ayaa si aad ah uga sii kordhaysay gobolka Iowa iyadoo laga wado inay dhaqan gaalo sharci u oggolaanay dadka inay si fudud u iibsadaan qoryaha fudfudud isla markaana ay ka dhex wadan karaan dadweynaha iyaga oo aan haysan tababar ama oggolaansho. Waaxda Iowa Caafimaadka Dadweynaha ayaa tallaalay sheegta in dhanka 353 qof ay u dhinteen dhaawacyada rasiista ee Iowa ee sanadkii 2022, taasoo ka dhigan 23% koror oo ka badan kii hore sanadkii hore ee sanadkii 2019. Sanadkan waxaa la arkay 85 qori dil ah, 80% ayaa kordhay. Isnidaamyada ayaa weli ka koobnayd saddex ka mid ah afartii qori ee ku dhintay gobolka. Cilmi-baaris horumar ah oo ku takhasustay hubka ayaa sheegtay inay rajaynayso xakamaynta qoryaha gacan-ka hadalka ah ee Iowa oo soo bilaabanaysa Khamiistii si wax waliba uga sii daraan.